shirkadda hon agro oo ku shaqeeya saabuurka tayaysan iyo alaabta beero iyo deegaanada qaamqaam iyoontooy iyo buulagaduud waybayo ku suubeene wacyigelinka eedan abuurka sumaysan ee shirkadiya gadaasa howlwadeenada shirkadda hayaa beeraleyda ankudigi sunta abuurka iyo lata iyo weliba cayayaanka lanka tiragali iyo halista ku dhalada korta haddii suntaasay dadkiyo deerta wayna beeraleydiyo ka dhiirigeliyana tacbashada beero maadaama inta badan dhibaatooyinka fatahado laa ku kabaday cabdicasiis xasan maxamed iyo sucaado oo ku mid ee macaamiila shirkadda hon acro yaa weebayo ku warbiyeena tayada abuurka ee shirkadiyo gadaasa
waxaan ka tirsanahay dukaamada kambaniga hon acro ee abuurka gado marka hore waxaa mahad u celinayaa allah subxaana wa tacaala marka xigto waxaa mahad ballaaran leh kambaniga hon acro oo mar walba isku dayo ama isku dhawarjibiyo inay noo keenaan abuur tayeysan sumaysan beeraha iyo dadka beeraleyda oo deegaanka ku nool aad u anfaco hon acro ma ahan markii ugu horreysay oo ay noo keento abuur waa markii labaad insha allah waxay damacsan yihiin ama hamigooda u yahay markastoo inay xaqabtiraan beeraleyda xagga sunta abuurka qalabka beeraha oo dhammaystiran bismiillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin magacayga sucaado samow maxamed maanta waxaa nala joogta kambaniga hoon agroon abuurka tayada leh daaweysan iibinaysay taasoo maanta annaga maxay ahayd v b idii annaga dadkii u dhexeeyey dadkaas abuurka gadaayo annaga inta dhexlaysa dadkii baan nahay waxaan aad iyo aad u jecelnahay in abuurkaasayta noola soo kordhiyo ee in badan maxamed ibraahim aadan iyo shiine sheekh cabdulaahi oo ku mid ee madaxda shirkadda hon acro yayoon weybayo ku hadaleen wacyigelintiiyo kusuubien deegaanada qaamqaam yoontooy iyo buulgaduud oo iyo shirkadiya weda iyo abuurka shirkadiya hasaarasa
annagoo ka socodna kambaniga hon acro oo bulshada meesha degan ee beeraleyda ka caawinayno abuur kuwaalatile oo fiican oo sumaysan oo nooc walba ka kooban qudaar iyo dalagga caadiga ah ee la tabcado intaba isugu jiro marka waa markayagii dhowr jeer baan ku soo laalaabannay khaamkhaam iyo ntooy iyo buulguduud saddexdaas baa howlahaasaan ka fulinaynaa muddadan dheerna waan soo wadnay haddana waan sii wadaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaanan aad iyo aad u jecelnahay bulshada ku nool meesha inay ka faa'iidaysato abuurkaas alaikum waraxmatullahi barakaatu maanta hoon agaro waxay booqanaysaa tuulooyinka qaamqaam iyo untooyi buulagaduud waxayna maaragtay barnaamijka maanta aan hayno waxaa waaye barnaamij suuqgeynta abuurka tayaysan iyo qalabka kale ay ku jiraan sunta iyo maaragtay biraha beeraha lagu fasho taasaan u bandhigayno beeraleyda tuulooyinkaas maaragtay magaaladaas ku nool inay arkaan hoon agro abuurka ay soo saartay iyo kuwa ay soo tayaysay maaragtay ay indhahooda saaraan midda kalena maanta waxaan joognaa anagoo abuuro hore ka gannay tuulooyinkan yuuntooy qaamqaami buuloguduud inaan maaragtay ka helno cabashada beeraha ka soo baxay wanaag iyo maaragtay xumaanbo inaan ogaano hadday cayaan tahay iyo hadday beer maaragtay bixla ee tahay inaan cilmiga hoon agro ay leedahay inaan ku caawino beeraleydaas inay maaragtay beertii culayska ka qabsaday inay ka gudbaan hadduu wanaag jirana inaan wanaaggii qaabkay wax u qabteen aan wax ka baranno aan qorno cimiladay wax ku qabteen iyo maaragtay dhulkay wax ku qabteenna aan ogaano sifan abuuro noocaas oo tayaysan aan isla meeshaas ay ku baxeen maaragtay aan dib ugu keenno marka haddana waxaan ku sugan nahay yuuntooy waxaan u gudbi doonaa buulaguduud anagoo ka nimid maaragtay qaamqaam iyo tuulooyinka kale soo marna insha allah asalaamu calaykum